maalin dhaweyd kaaraan waad ogtahin waxa ka dhacay habeen dhaweyd waa markii ugu horreysay intuu mid mujrim ah oo khawaarijta ah intuu xabad ku dhufto qof muslim oo soomaaliya oo iska dhaqaaqaa la ag mari jiray markaasaa la dhihi jira u dilay waa kaa sii socda waxaan gaadhnay shacabkeennu hadda intay ka daba cararaan inay isagoo nool soo qabtaan soo guul ma ah waa dhiiranaan la dhiiraday waa sidii garowga ka dhacday markii sheekh sheekh cabdiqaadir ah lagu dibo oo kale dadku intay ka daba ordeen inay isagoo weliba dagaalamaya oo xabadoo dhacay dadka inay dhab siiyaan tiibaas halka xamar ka bilaabatay fulaynimadiiba waxa asalka oo dhan meeshan ay ku jirtaan haddaan meeshan ka xorowno fulaynimadu naga dhammaato nimankaas way iska tegayaan marka hadday diinta aan ka dhex saarno oo ayna inaga dhex gelin qabiilkan aan ka dhex saarno ugu dambaystana qalbigeenna iyo iyo iyo ay dhex degan yihiin fulaynimada aan ka saarno nimankaas way iska tageen waan guulaysanay waana dagaalamaynaa waana ka adkaanay waxa inoo dhimani waxaa weeye waa wax yar waaye magaaladan gobolka banaadir baa liid garaynaya odayaashu way la shaqaynayaan dowladdu way dadaalaysaa laakiin waxaan rabnaa amniga oo infrastructureskiisii oo dhan lasoo basraa lasoo burburiyey kuwii u socday o dhan baa lasoo burburiyey meelahay kasoo gelayeen oo dhan baan magaalada waxa waaye ka saarnay waardiye adag laakiin waxaad isbarbar dhigtaanun bal isbarbar dhiga innagoo iska fadhina oon dagaal ku jirin oo aan uba socon oo aan kaba warhayn intay inaga dilayeen tiradooda iyo markaynu dagaalka la galno intay nagaga shahiida tiradooda bal isbarbar dhiga haddii aynu dagaal kula jirno shan sano lix sano dagaalka foolka foolka intay nagaga dhimatay iyo inta zoobo keliya ku dhimatay haddii la isbarbar dhigo inta zoobo keliya ku dhimatay baa ka badnaan doonta shan sanoon dagaal kula jirnay oo foolka foolka sidaa darteed dagaalka aan nimankaa kula jiraynaay wuxuu wuxuu yaraynayaa khasaaraha iyo dhimashada dadka soomaaliyeed buu yaraynayaa ma badinayo dagaalkii waa la geliyey dadka oo waa lagu baaba-ay oo waa lagu dhintay maaha ee dagaalkani wuxuu badbaadinayaa dadku badbaadinaya marka waxa ku hadhay meelaha soo galgalay intaa waa iska celin kartaan iska celiya reer muqdisho